إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyey xaafado ka tirsan suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaallo ku qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa habeenkii xalay mar kale ay mujaahidiintu weeraro ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta labaad waraysiyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isa soo taraya wararka ku saabsan inuu xanuunsan yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya inkastoo dowladda ethoobiyaanka uga digtay inay faafiyaan wararka ku saabsan xaalka abiy axmed wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa heshiis dhex dhigtay jufo ka tirsan beesha reer xaaji saleebaan oo u dhexeeya khilaaf dhanka hoggaanka ah xukun xadusina ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah islamarkaana fal kufsi ah kula kacay gabar muslimad ah ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa haatanna ku soo dhowaada warkii oofidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyey magaalada muqdisho warkaas iyo weeraro kale oo ka dhacay qaybo ka mida gobolada dalka waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xala qaaday weeraro dhowr ah kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqeeya kuwaas oo ka kala dhacay qaybo ka mida gobolada dalka weerarada habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qaaday isbaarooyin ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku ekeeyey askarta dowladda federaalka ee ku sugan xaafada ka tirsan suuqa xoolaha ee degmada helwaa ee magaalada muqdisho dagaalada ayaa si gaara kaga dhacay xaafada ay ka mid yihiin biyodegaanka waxaana jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka inkastoo faahfaahin dheeriya aan laga helin sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada jabuutiyaanka ee xoogga ku haysta degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dhawaaqa rasaasta iyo daryanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo a laga maqlayay saldhigga jabuutiyaanka dadka deegaanka ayaa sheegaya inay maqlayeen rasaas xooggan oo ku hoobanaysa xerada jabuutiyaanka waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta jabuuti dhanka kale militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale silsilado weeraro ah ka fuliyay gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ah ee shisheeyaha la shaqeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey saldhigyada ciidamada uganda kenya iyo askarta dowladda federaalka ah ay ka samaysteen magaalooyinka qooqaani taabto janaale sabiib iyo deegaanka beriire waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada la weeraray xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda milatari ee ay ku beegsanayso saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee la shaqeeya kuwaas oo ka dhacayay gobolada dalka iyo dhulka soomaaliyeed ee n f d ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya waxaa isa soo taraya wararka ku saabsan inuu xanuunsan yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya inkastoo dowladda ethoobiyaanka kaga digtay inay faafiyaan wararka ku saabsan xaalka abiy axmed warbixinta warkaas waa kan maxamed daahir calasow dalka itoobiya waxaa ka taagan oo sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambaysa warar si aad ah la iskula dhex maray oo ku aadan inuu xanuunsanayo ra-iisul wasaaraha waddankaasi abiy axmed kaasoo aragtidiisa ay ugu dambaysay laba toddobaad ka hor dadka itoobiya iyo gobolka ayaa mugdi la geliyay xaaladda nololeed ee ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana la sheegayaa inuu xanuunsanayo oo isbitaal uu ku jiro halka warar kalena ay sheegayaan in uu geeriyooday oo ay qarinayso dowladda itoobiya abiy axmed ayaa horaantii bishan janaayo waxa uu ka soo muuqday meel fagaaro ah waana markii ugu dambaysay ee la arko wixii xilligaasi ka dambeeyeyna lama arkin taas oo shaki gelisay muwaadiniinta itoobiya dowladda itoobiya ayaa ka digtay wararka ku saabsan xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed waxaana ay sheegtay in tallaabo ay ka qaadi doonto dadka adeegsanaya baraha bulshada ee ku qoraya in xaaladda ra-iisul wasaaraha aysan wanaagsanayn oo lagu dawaynayo isbitaal sirdoonka itoobiya dhankooda war ay soo saareen waxa ay ku goodiyeen inay sharciga la tegi doonaan qof weliba oo itoobiyaan ah oo baraha bulshada ku daabaca waxay ku tilmaameen wararka marin habaabinta ee ku aadan caafimaadka abiy axmed oo dagaal adag la galay qowmiyadda tigreega oo muddo labaatan sano ka badan maamulaysay waddanka itoobiya warka nuucan ah waxaa lagu khalqalgelinayaa ammaanka maanta wixii ka dambeeyana lama ogolaan doono wararka noocaas ah ayaa lagu yidhi warka sirdoonka qaranka itoobiya abiy axmed oo aad u isticmaali jiray baraha internetka sida twitterka ayaa waxaa aad u yaraaday isticmaalka marka laga reebo wararkoo kooban oo lasoo dhigayay waxaana mar sii horaysa warbixin laga soo saaray xafiiskiisa dadka itoobiya loogu soo jeedayay inay ka fogaadaan warar kale isla dhexmaraya ee ku saabsan xaaladda abiy axmed mucaaradka dibadjoogka ka ah dalka itoobiya iyo siyaasiyiinta ka tirsan tigreega ayaa isla dhexmaraya in abiy axmed uu xanuunsanayo inkastoo dowladda itoobiya ay ku celcelisay warkaas inuu yahay waxba kama jiraan oo sal iraad toona lahayn dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay abiy axmed waxa uu galay mashquul sida falanqeeyaashu ay sheegayaan markii dagaal uu ku iclaamiyey saaxiibadiisii hore ee t b l f dagaalkaasi ayaa u horseeday nasiina la'aan isagoo dagaalka qowmiyadda tigreega u adeegsaday xulafadiisa amxaarada kuwaas oo xasuuq iyo kufsi ka wada gobolka waqooyi ee tigreegu degaan wixii ka dambeeyey bisha nofembar oo ah markii ay la wareegeen ciidamada itoobiya gobolkaasi waxa uu abiy axmed si aad ah kaga soo muuqan jiray waxa uu abiy axmed si aad ah kaga soo muuqanayay warbaahinta iyo baraha bulshada isagoo ku celcelinayay in dowladdiisa ay ku itaalroonaatay dagaalka ay la gashay t b l f islamarkaana ay dishay hogaamiyaal ka tirsan jabhaddaasi kuwo kale
idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa baahisay qeybta labaad waraysiyo muuqaale tixan ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaade qaybta labaad taxanaha waraysiyada muuqaalada ah ee baahisay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa lagu soo bandhigay mid ka mida ergooyinkii ka socday maamulka jubbaland ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo dhoweeyey qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya xalqadan waxaa ka soo muuqanaya ciise muuse oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland wuxuuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo cabdilcasiis oo laga soo doortay degmada beled xaawo ee gobolka gedo laba sano gurigayga ma tegin wadaadadana waxaan u sheegnay inaan ka qoomamaynay wixii aan galnay ayuu yidhi ciise muuse oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland ugu horeyn waxa uu ka sheekaynayaa qaabkay ugu suuro gashay inuu ku soo gaaro wilaayaadka islaamiga ah isagoona sidoo kale soo bandhigaya waxyaabo kale aniga ciise muuse la yidhaahdaa deegaankaygana waa belaxaaw shaqadayda waxaan ahay nabadoon baan ahay arrimahaan qatay nabadoon baan ahay meel unbaa nabadoon u ahay ayaan ayamaha ka yimid unbaan la yidhi doorashaa jirta doorashadii iyada aheed baan u baxnay xildhibaanada baan soo dooranay haddee intaasaan qabanay haddee xildhibaanadan soo dooranay wadaadada waxay dhaheen nin alla ninka xildhibaan doonta gowrabca u yaalle waxaan adiga warwareeganaba insha allahu hadda unbaan ilaahay dartiisa u imaadnay oo arrinta iyadeed aan ka qoomamaynay aan ka soo galnay ilaahay xaggiisa aan u soo joogsanay cafis ma rabtaa waa rabaa ilaahay dartiis miyaad u rabtaa mise waa laablaab laablaab ma rabaan ciddayda laba sana ma tagin magaaladan ku dhex jiray intaa waan rabaa baan ir markii adee waa layla soo hadlay diyaar weeyaa la yidhi cafiskii odayaashii haddii aad rabta imaada waa waran ku soo fuulnay waa soo baxnay celcadaan imaadnay celcadaan nagala soo qaaday halkaan imaadnay sidoo kale waxa uu ka waramayaa xildhibaanka ay doorteen iyo nolosha ay galeen kadib doorashadaasi
deegaan doorta aniga laba xildhibaana dega aad tartamaysa mid baan ugu shubnay
keeda codaysa cabdicasiis aan codayn bal doorashada ka waran qaabkay ahayd ma laarushii waxbaa jiray mise ee waxay ahayd uun waa laba nin oo tartamaysay weeye ninun baan ugu shubnay ninka kalena nina soddon buu helay nina wuxuu helay labaatan iyo kow buu helay de ilaahay baa nolosha bixiyey marka waa una iska noolayn hadda nolol baan ku soo gaarnay si aan ku noolay si xun iyo si sam si aan ku noolaynayba doorashada ninkaan dooranay markaa ugu dambeysay noogu dambeysay araggiisa nin dhintay iyo nin la doortayba kuguma soo noqdaan baa horey loo yidhi ugu dambayn ciise muuse ayaa sharaxaya dhacdo ku qabsatay magaalada beled xaawo isagoona fariin baaqa u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha
dhacdadii iigu darneed markaan kuu sheego dolow baan ka soo baxnay balaxa waan imaadnay hal saacoo habeenimaan imaadnay hal saacoo habeenimaan markaan imaadnay afar nin iyo gabar baan haynay nin dhaqana la yidhaahda yaan gurigiisa geynay ninka guriga kolkaan geynay af- af- shanta sa- af- adigu waxaan geynay labada saac shanta saacna ee ta- lixda saac iyo barkana waa la dili dhacdadaasaan noogu darneed nwalacni waa cararnay sooma fadhi baa noo yaalay ninkii nala socdayba hadday nagala reebtay waxaan ugu baaqayaa ilaahay dartiis inay cafis ku soo doontaan inay u toobad keenaan ilaahay dartiis waa la cafiyey afartan iyo shan cishaa loo qabtay inay imaadaan oo gurigooda ay nabad ku baryaan yaan ugu baaqayaa ninkii doorasho galay uu ka toobad keeno oo is soo dhiibo oo ilaahay dartiis u imaada intaasaan dhihi lahay waraysiyada muuqaaladan oo ahaan doona kuwa tixano ah ayaan habeenada soo socda ku soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa heshiis dhex dhigtay jufo ka tirsan beesha reer xaaji saleebaan oo u dhexeeya khilaaf dhanka hoggaanka ah tafaasiisha warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali munaasabad ka dhacday magaalada xarardheere ee gobolka mudug ayaa waxaa lagu shaaciyey in jufada reer warfaa oo ka tirsan beesha sulaymaan ay ka heshiisay khilaaf u dhexeeyey oo muddo soo jiitamayay beesha ayaa waxay ku shirtay deegaanka camaaro ee gobolka mudug waxayna ku guuldarraysatay in ay xalliso khilaafaad iyada ka dhexeeyey kadibna waxay u soo qoordhiibatay walaayada islaamiga ee mudug oo ay ka dalbatay in arrimaha u dhexeeya ay xalliso walaayadda islaamiga ee mudug ayaa u guntatay in arrimaha beesha ka dhex jira la xalliyo kulan ay barbar socotay dowla diini ah ayaa ka dhacay magaalada xaraar dheere waxaana la soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob oo lagu shaaciyey in xal laga gaaray arrimaha beesha ka dhex oognaa waxay wilaayadu ku guulaysatay inay soo afjarto khilaafkii u dhexeeyey jufada jufada iyo wilaayada ka soo baxay bayaan ka kooban dhowr qodob kaasoo isku waafaqeen waxgaradka jufada reer warfaa ee beesha reer xaaji saleymaan kow jufada waxay qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka si dhammaystiran labo waxaa la isku afgartay in nabadoonnada jufada ay sii ahaadaan nabadoongeeddi iyo ku-xigeenkiisa cali dhagayare muddo laba sanno ah saddex waxaa la isku afgartay in jufadu ay ka shaqayso ilaalinta deegaanka afar jifadu waxay isku waafaqday difaaca diinta islaamka iyo garab istaagidda mujaahidiinta shan waxaa la isla qaatay midnimada jifada inay tahay mid lama taabtaan ah wabilaahi towfiiq intaasii kadib weliga walaayadda islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa beesha waxa uu kula dardaarmay in shareecada islaamka ay ku dhaqmaan islamarkaasina aysan kala tegin wajasaakum allahu khayran awalan wa aakhiran allah tabaaraka wa tacala aan u mahad celinaynaa waxaan isu dadaarmaynaa ilaahay cabsidiis waxaan isu dadaarmaynaa xarigga allah inaan qabsanno inaynaan ku kala tegin ma arkaysaa waxaan isu dadaarmaynaa wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan inaan magaranaysaa biriga iyo samafalka iyo wanaagga iyo horumarintiisa iyo dibu heshiisiinta dadka walaalaha ah haddii wax soo kala dhex galaan inaan sidaanoo kale ugu dadaalno duubka ugu xidhanno maalkeenna ku bixinno wakhtigeenna ku bixinno ma arkaysaa taana waa isu dardaarmaynaa khilaafkana inaan ka fogaana isu daarmayna khilaafku shar waaye inaan khilaafka ka fogaanana waa isu daarmaynaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka islaamiga ah ayaa lagu casuumay munaasabadda waxaa ka mid ahaa nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka tirsan golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka dhinac kalena ka soo jeeda beesha sulaymaan waxaan kaloo soo dhoweynayaa khilaafkii dhaqanka ee ka dhexeeyey jufada oanu sagaalka maalmood degmada camaaraad u fadhinay ee hakadkuna nooga yimid walaayaduna ay soo dhexgasho lagama maarmaan ay noqoto inay soo dhexgasho inay walaayadu tawjiihiday oo hogaankii horeo beesha ay u garatay inay muddo laba sana a hayaan xilka intay labadaas sano lagu jiraan cidda khilaafka ka dhammeeyaan gogolna ay u dhigaan oo dadka qalbiyadooda si fiican loo hanto ayadana waa soo dhoweynaynaa waxaana rajaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu waafajiyo waxaan kaloo soo dhoweynaynaa deegaanka in la ilaaliyo wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay qabtaan kulamo ay ku xalinayaan khilaafaadka beelaha ka dhex oogan arrintaasi waxaa aad u dhibsaday shisheeyaha iyo dadka kale ee la shaqeeya ee jeclaan lahaa in beeluhu ay kala tagaan islamarkaasina dhibaatooyin ka dhex ooganu ay noqdaan kuwa sii faafaa halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah islamarkaana fal kufsi ah u geystay gabar muslimad ah ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud xukunkan oo ahaa mid xadu zina ah ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo fal kufsi ah kula kacay gabar muslimad ah boqolaal ruux oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada ceelbuur ayaa soo xaadiray fagaaraha uu ka dhacayay xukunka mid ka mid a qudaadda maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goobta ka akhriyey faahfaahin ku saabsan xukunka aniga oo ah farxaan cabdulaahi geedi wakiilna ka ah gabadheyda khatro farxaan cabdulaahi oo qaangaar ah waxaan maxkamadda wilaayada islaamiga galgaduud ku dacweysanayaa mawliid cali warsame waxaana ku dacweysanayaa sidaa mawlid cali warsame waxa uu qabsaday ama uu kufsaday gabadhayda khatra farxaan cabdulaahi wuuna u galmooday si dhammaystiran weliba laba jeer isla goobtii ah dikaaradeedana way suushay sidaa darteed waxaan maxkamadda shareecada islaamka ka codsanayaa in ninkaasi sharciga la ii waafajiyo oo xaqa gabadhaasi la iga qaado intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa caleyhiga wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax oo waa jirtaa in aan u galmooday si dhammaystiran khatro farxaan cabdulaahi balse ma kufsan ee raalli ayay ka ahayd intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay khatro in ay raalli ka ahayd iyo in kale waxay ku jawaabtay raalli kama ahayn ee wuu ixoogay intaasi kadib maxkamaddu waxay dhaar u bandhigtay khatro farxaan cabdulaahi maadaama ay sheegatay in la xoogay oo aanay raalli ka ahayn waxayna ku dhaaratay in aanay raalli ka ahayn ee uu xoogay intaasi kadib maxkamaddu markay dhagaysatay dacwada wakiilu dacwaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey muddaa caleyhiga oo ahayd mid qiraal ah qaarisayna maxkamaddu khatra farxaan cabdulaahi una bandhigtay sharciga islaamka waxay maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay mawliid cali warsame boqol karbaash oo xadusino ah labaatan iyo laba dago oo ari mahrumathal ah maadaama uusan guur soo marin iyo hal sano oo xabsi loogu bedelay halkii sano ee masaafurinta ahaa labo waxay maxkamaddu arigaasi u xukuntay khatro farxaan cabdulaahi saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal afar nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow aayadda labaad ee suuratu nuur qowluhu tacaala azaaniyatu wazaanii fajluduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda ilaa aakhiri alaaya haani albikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana rawaahu muslim wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta badan kama dhacaan falalka kufsiga ah waxaana markii ay dhacaan la waafajiyaa xukunka sharciga ah ee ku aadan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa